بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يضيقه لمن يضيقه بلا ضرر ولا تفويت حق هadaakani baabu fadli الصiyaami bal soomku fadliga uu leeyahay ayuu baab baabkiisii yahay fii sabiili الlaahi ilaahay sabiilkii iyo dariiqii ama jihaadkii iyadoo ruuxu kuma jiraba uu soomo liman yudiiqu ruuxii dee taas isagu karaya inay wax mashaqo uga imanayaa jirin bilaa dararin darar isaga soo gaadhaya la-aantii karaya walaa tafiita xaqin xaq kale oo isaga saarna oo soomkan markaa ku dhaafayo ou ka tegsiinayo iyadoonu jirin bal xadiidku uu inoo soo socdaay horta lafdigan sabiilullah hadee inoogu soo noqnoqdo qur-aanka iyo axaadiisaba asalka hore lafdigaas oo ibnulahir kitaabkiisa nihaaye ku yidhaaho lafdiga asabiil asalkiisu waa adariiq marka waxaanu yidhaha yudakar wa yuanas macnaa luqada carbeed lafdigan waa la tadkiiriyaa oo mudakar ahaan baa loola tacaamulaa waana la ta'niisiyaa mu'anas ahaan baa loola tacaamulaa ta'niiskaana u badan ujeeddadu waxaanay taasi tahay lafdigu isma bedelayo sabiilatun lama odhanayo saa looma ta'niisinayo lafdigu waa lafdiganun asabiil eh waa xagga macnaha ayaa mudakar ahaanna waa loola dee markaa lagaba dhiga ama uu noqdaa haddii uu mudakar yahayna wixii ama ishaaro ahaa ama damiir ahaayee u laamayay ama sifadiisii baa la tadkiirinayaa waana la ta'niisiyaayo marka marka la ta'niisiyo wixii bal masalan ama ishaaro iyo damiirkii u laamayo sifadiisii iyo ayaa la ta'niisinaya weliba jaanibka ta'niiskaa badan waa suu kaba cabiro taasi waa xagga luqada laakiin wuxuu yidhaahaa marka wasabiilullah la yidhaaho horta waa caam oo wuxuu ku dhacaa camal kasta oo ilaahay daraaddii loolaba yimaado loola jeedo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado sabiilkii ilaahay baa la odhanayaa oo waxaabay noqonaysaa dee faraaidii gudashadeed nawaafishan lala imanayo anwaaca daacaad ba camal kasta oo ilaahay daraaddii loola yimi loola imanayo ilaah in loogu dhowaado horta isaga lafdigani uu caam yeelaya laakiin se jirtaa waxa weeye haddii la idlaaqo oo sida imika xadiidka inoo soo socdoo kale iyo meelo badanba dee haddii la idlaaqo on la qaydin la idlaaqo inta badan ayaa wuxuu ku dhacaa jihaadka waana sida xadiidka tafsiirkiisa tarjamada nawowi noogaba muuqata jihaadku kuwa dhacayo marka walow asalkiisu macnaha yahay waxyaalahaasna uu ku wada dhacayo haddana isticmaalka badan daraaddeed ee loo isticmaalay marka sabiilillaahi la yidhah ama fii sabiilillaahi la yidhah jihaad loo isticmaalay ayaaba wuxuu noqday si wuxuu ku kooban yahay oo marka la yidhaha fii sabiilillaahi uu ku kooban yahay jihaad macnuhuna waa ka awsacsan yahay laakiin waa isticmaalka badan iyo iyadoo taasi u qaalib tahay bal xadiidkana markaan jaanibka u qaalibka fasirno ayaa hadalkan niman dee yudiiqu bilaa dararin walaa tafiita xaqin iyo waxyaalaha shuraaxu kuba sharxin ay imanaysa marka wuxuu yihi musanifku waxadaثna moxamed ibn rumxin ibn اlmhaajiri qaala akhbarani laysu can ibn اlhaadi can suhayl bn abi صaalixin can الnucmaan bn abi cayaashin can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaala anahu qaal dadka horta waa dad inoo wada horeeyey ibn اlhaadna yaziid ibn cabdillaahi ibn usamata ibn اlhaad oo haadkaasi waa wuxuu imanayaa mar dambe oo dee isagu waa yaziid magaciisu ina cabdillaahi baa la yidhaha ka ina usaamaa la yidhaha usaamahaasa ibn اlhaad laba yidhaa waana nin aynu hore usoo maro taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah sayr ibn abi saalix oo in badanna abi abi saalix isagoo ka wariye aan soo aragnay kitaabkeennan waa ku badan yahay bukhaari meelo kooban buu kaga sugan yahay oo meel uu cid kale la socdou maqruun yahay yaxya ibnu saciid la socda iyo meelo mutaabacaad un baabuu kaga sugan yahay oo kooban malaa saddex meelood aan kaba badnayn laakiin muslim aada iyo aad buu ugu badan yahay ninkan isagu kale xaafid ibnu xajar iyo dee waa horeynu usoo marno ma terjamaynaye laakiin waxaan leeyahy inu wuxuu ka dhigaa dabaqada lixaad ee ruwaadda taasna waxay ka dhigan tahay inuu aanu wax saxaabadii rasuulkii ilaahay ah oo uu la kulmay aanu jirin barhkood haba soo gaadho war waxbaa soo gaadhe marka markaan idhaahno yaziid ibnu cabdillaahi ibni usamata ibn ilhaad waa siqaara taabiciin isagii aan leenayno atbaacu taabiciintu muu ka mid noqonayaa ficlan dee ninkan wakti ha isku wakti aadeen laba sanadood isku xigtay isaaba ka hor dhintay laakiin laba sanadood isku xigtay wuxuu noqon min baabi riwaayat alkaabir can alasaqir markan xagga sharafta iyo taa ka eegno taabicinnimo inuu mid yahay midna atbaacu taabiciintii da-da waxaa la arkaa inaanay kala weyneyn isagaana ka hor dhintay su-aal baa hor dhintay sanad buu ka horreeyey nucmaan ibn abi cayaashna waa taabici markaas deeta waxay noqonaysaa inuu yaziidnaan de waana iska ninkan oo dahabiba siyarka uu yidhaha macduudun fi siqaari taabicin bu isagoo kaba cabiraa laakiin muxuu sheegaa dad mise acmash oo kale iyo rabiicat ra'y iyo waxa weeyaan muusa bnu cuqba iyo raggaasoo wada taabiciintii ahaa ayaaba isaga wax ka wax ka wariyaana waa aqraan ahaan acmash iyo saas rabiico iyana waanay kaba wariyaan taabiciintiina weeye laakiin isagu sa cid saxaabadii uu la kulmay ayaan lama hayo taa wuxuu yihi marka abu saciid alkhudri qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu soomayo yowman maalin fii sabiili اllaahi sabiilka ilaahay waa taa laftiga sabiil aan soo sheegnay bal halkan macnaha badan ee marka la idlaaqo ku dhacaaban ku fasiraynaa oo waaba jihaadkii isagoo jihaad ku jiro cibaadadaa weynee kale ku jira ayuu cibaadadan ku daray laba cibaaduu la wada yimi markaas waa cibaadadii jihaadka iyo dee cibaadada iyaduna weliba nin jihaad ku jiro ku hawsha badan waa soomkii haddaba kaasi ma jiro ilaa oo la helo oo uu jiro baacad allahu ilaahay waa fogeynayaa kollay mufaacalada halkani baabkeedii maahayd macnaa abcado un weeye oo wax laba jaanib ka imanaya ma jirto ilaah baa durkinaya oo ka dheeraynaya bidaalika alyowmi maalintaas uu soomay ee isagoo fii sabiili llaahi ku sugan uu soomay wejow wejigiisoo cani naari naar kaba durkinaya sabciina khariifan toddobaatan dayrood ama sannadood in loo socdo ujeedadu waa masaafo aada u dheer oo toddobaatan sanood in loo socdo ayuu naar kaba fogeynaya kollay wejkana ee jus baa la cabiray oo waa meelihii ugu sharaf badnaa xubnihii dee markaa badanka ee waxaa looga jeedaa daatadiisii oo dhan maha wejigiisii oo keliya in intaa laga badbaadinayo daatadiisii oo dhan baa kaba badbaadeysa alxadiidku dariiqna waa inoo dambeeyaaye ta inoogu sugani waxa weeye soomka fii sabiili llaahi la soomayo fadliga uu leeyahay waxaana imaam nawowi sharaxa ku leeyahay waxay tani ku xambaarantahay waana si uu tarjamada inoogu soo qayday ruuxii aanay dhibi ka soo gaadhayn macnaa cibaado weyn buu ku jiraa qaalibanna taasoo kale safar baaba la joogaa safarkii waataynu soo marrayna in xataa in la afuraa iskaba banaanayd iyadoon xataa jihaad laguma jirin dee ruuxii weliba mashaqa ay ugaba imanaysayna in lalahaa iskaba daa soomka haddaba ruuxii aanay dhibi ka soo gaadhayn qitaalkiisii iyo jihaadkiisina aanay hoos u dhac ahayn weeye waayo haddii waxyaalahan weyne uu socdo jihaadkiiyo muhimaadkiisii khalal ugu imanayo dee arrintan kalea ka horreynayso iska daa baa la odhanayaa oo ruuxii aan taa khalalna ugaba iman ahayn isagiina dhibaane kaba soo gaadhayna karayay kaas baa fadligan ay tahay haddii dee waxa weeyaan baltaawe khariifna dee asalka hore waa dayrta ama fasal fusuusha sanada kamida in badanna way timaadaa iyadoo sanadiisa laga cabiro qolooyin baa yidhaahsa xaafid iyo rag kale oo kaba horeeyay iyo waxaa ama dee waxaa loogaba cabiraa un oo waqtiyada sanada ama fusuusheeda kuwa ugu mudan buu kamid yaho khaasatan dadkii waxberanaya ama taas waa waqtiyadii dee la goosanaya wa waqtigii xusaadka ama jidaadka iyo himaarta iyo waxyaalo ay go-ayeenba weeyaan oo ah dee waqtigaasna muctadelkaa marka kulaylkii badnaayo xagaagii laga baxay kii kalena qabowgii jilaalkana aan la gaadhin oo laakiin muhimku waxa weeyaan waa sanadun sababto inay sanadii laba dayrood ma wada gelayaan kolley sanad imaka toddobaatan dayrood toddobaatan sanadoodun bay kala gelayaan oo isla macnoonin وxdثnah qتaybة بن سعيid qال xdثna عبدالعزيز عن الdاrwrdي عن سhayl بhda الاسناaد وxdثnي اسحاq بن منصوr وعبدالرحمن بن بشhri العبدي waana dad inoo horeeye dhamaan dadkani qال xdثna عبدالرزاq qال أخبرna بن jurayج عن يحyى بن سعيid وسhayل بن أbي صالح maanta hoose ay ka cabiraan mqrun waayo yaحya iyo سhayl way wada socdaan bal riwaayada bukhaari aan leenahay maqruun bu aha yaxyaa laba socday xadiidkan maaha de waa meelo kale bal waxa weeye walow dee culimmada qaarkood ay yidhaahaan rag uu bukhaari kaba wariyo oo kitaabkiisa uu kaga wariyo ninkani kaba heer sarreeyaayo ay yidhaaheen wax dee cudurdaaro uga tago taasi ma muuqato yaxya ibnu saciid iyo suhayl ibn abi salix wa anahuma samica annucmaan bna abi cayaashin izuraqiya waa jirib ansaar oo reer bani zureyq la odhanaya يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا واللفت وصلق بيون باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر هذا كان باب بيان جواز صوم النافلة بلنا نافلة الصوم كده أما الصوم سنة بنان إذا وبنان يهي أما دي نافلة إلا صوم أي بنان تاي بنية من النهار نية ما ننتي لنيودي الصوم مركو فرض كيهي in habeenkii ruuxu kusii talagala wayuu sii niyoodo waana kii xadiidka yimi markaas man lam yujmic siyaama de waa qabla alfajri falaa siyaama lahu ruuxa aan habeennimadii kusii talagelinaan sii goosan inuu soomo waxa wey intaan waagu baryo soomuma sugnaa waa soomka faradkaa haddaba kii sunno ahaa isagoon habeenkii islahayn soom waagina taa ugu baryay bal cadceedu ay soo baxday oo gelinkii hore uu joogo inuu dee haddaanu wax cunin weeye inuu iska niyo karo waktigaasuu soom iska soomi karaa bal banaanid ay banaanayd wajawaasi fidro saa'imi ruuxii soomanaa naflan sunno soomanaa inuu afuro min gayri cudrin oo isagoo markii hore soom habeenkiisii niyoodayba iska soomanaa haddana bal hadduu dee sabab ku afurayo taas hadalba kama taagne waa cudurdaar la-aan sabab la-aan inuu iskaba afuraa iyadna inay bannaan tahay oo saa ruuxa dee soomku kol hadduu sunno yahay inuu marka horeba iska daayo uu u leeyahay aynu soomin ayaa hadduu gudagalana si waditaankiisi iyo istidaamadii ay xaaladii un ay tahayoo inuu watana waana sida u roone waa leeyahay inuu iska daayana uu yeelanayaa taasba bal umuurahaasaa ayna baabkan inooguba imanayaan وxadثna abu kamil fضayl بن xuseyn qal xadثna cabdالwaxid بن زiyaadi qal xadثna dلxة بن yaحyى بn cubayd الlahi قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنها قالت haweeneyda caaisho ka warinaysa isku magacayiin mooyaane inta kale waa dad aynu hore usoo maray ee laakiin ninkan dalxat bnu yaxya ibni cubaydillaah waxa weeye waa dalxat bnu yaxya ibni dalxata ibni cubaydillaahi weeyaan oo yaxyahan awowgii cubaydullaahi baa loo tiiriyey oo yaxyaa waxaa dhalay caaishuun bay walaalayeen caaisha iyo yaxya waa walaalo oo ninkan ciday u tahay markaa waana dee axad alcashara dalxatu bnu cubaydillaahi baa yaxyahan dhalay caaishana dhalay taasba weeyaan oo markaa waxaa ku sugan uun yaxye in awowgii loo teeriyey aabihii waa dalxa taasi waa mid caaisha bintu dalxana waa haweeney kolley dee axaadiid kala duwana leh kitaabkeenana sideed xadiis saddex xadiis baan ujeedaa kani uhoreeya ayay kuba leedahay haweeneyd bay ahayd dee waa dalxatu bnu taabiciyad ah oo waxa weeyaan adiibadna ahayd oo dalxat baln waxa weeyaan صaxaabigaa jaliilka axad alcashara dhalay waxaanay ahayd kaanad faa'iqat aljamaal oo kollay dee shiciradii kollay baabkaa loo tiriyo raggii kale kala gurguursaday meheradii laga bixiyey aad u faraha badnaa iyo waxyaalo kutubta wax kuma sugan weeye oo haweeney bay ahayd quruxda xadkabaxa lahaydna waxaanay hooyadeed ahayd umu kulhum binta abi bakrin oo caaisha markaa habaryar bay u noqonaysaa waayo umu kulhum oo abibakar dhalay walow aanu isagu arag oo dee iyadoo uurka ay ku jirto ayuu dhintay oo markaa dee dalxo aada u weynaaba haddana waa ka guursadayba oo markii dee uurkay kuma jirtay uu dhintay aabaheed abubakrin radia allahu tacaala canhu waardaahu haweeney ansaara ina khaarijo la odhanaya baa dhashay bal umu kulhum taas baa caaisho dhashay oo caaisha markaa habaryar bay u noqonaysaa uma almu'miniin عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنها قالت waxay tidhi قال ليi wuxuu igu yihi رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulkii إلaahay ذات يوم maalin يا عائشhaة عائشhaي hل عindكم شhayء أgtiina wax la cunaa bعd hal عindكم ضcاam ba bعض أصحاaب السuنة xadيidka ay ku wariyeen waa شhay min ضcاam wax cunto ah ma agtiina ma ku sugan yihin waa maalin waa gelin horena way ahayd ayaa rasuulka ilaah qaalat waxay tihi faqultu waxaan ihi yaa rasuul اllahi maa cindanaa shay aqalkii waxba yaalaan waa dee si uu rasuulka ilaahay adduunyo aanu dan uga lahayn ugaba jeedaye wax la cuno gurigeenna yaallaa ma jiro ayaad idhi bay tihi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fainii saa'imun kol hadday taasba tahay haddaba waaban iska soomi oo waa halkan xadiidka dee daliilkiisiyo rasuulka ilaahay waktigaa isagoon soom kusii talagelin waa kan cuntaba doonayey ayuu waktigaa soomkii niyeyey waan iska soomaya qaalat waxaa tihi caaisha fakhraja rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay faudiyat lana hadiyatun annaga hadiyana loo soo hadiyeeyey aw jaa-anaa waxaa noo yimid zawrun dad baa noo yimidna soo siyaartay qaalat waxay tihi adu waa shaki un e haddii aw jaa-anaa zawrun aan idhaahnona qoladan soo siyaaratay baa hadiyada waday un bay noqonaysaa zawrunna lafdigu kolley mufradna waa noqdaa jamacna uu noqdaa oo waxaaba dee imaka la yidhaah de jaa-ana markaa zawr huwa zawrun iyo hum zawrun labadaba waa caadi masalan haddii waxa weeyaan zawr dee mufradkii oo de jaa zawrun macnaa shaksi zaa'ira ayaa yimo zaa'ir iyo zawr labaduba waa laba luqo oo markaa isku mid ah waxaa kaluu noqdaa laftigu jamac sa dee safrunba kolkol dadkii safarka ahaa oo iyadaba luqa ahaan uuba yimaado oo lafdigani mufrad iyo jamacba uu noqdaa luqadii carbeed jaa zaw jaa-anaa zawrun marka waxay ku xambaarantay in qoladan soo ziyaaratay baa hadiyay u sideenba ama iyaga sababtood baa wax loogu soo hadeeyeyo qaalat waxay tidhi فلما رaجaعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay markuu soo noqday baa qultu waxaan ihi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow أhdiyat lana hadiyة hadiya naloo soo hadiyeeyey أw jaaءnaa zawr وaqad khaبأtu laka شhaya hadiyadii wax kamidaan kuusii dhigay on kuu qariyey macnaa in hadiyadii kamidaan meel kuu dhigay anoo ku qarinayaan qaala wuxuu uhi ma huwa muxuu yahay waxaas waa waxaan laydin soo hadiyeeyadana wax iga dhigtay qultu waxaan ihi xaysun waa xays qaala wuxuu uhi haatihi keeno faji'tu bihi waan la imo faakala uu cunay uma qaala wuxuu uhi qad kuntu asbaxtu saa'iman waxaan aha mid waa beriistay anoo sooman bal cibaarada ama riwaayada daahirkeeda waxaabaad moodaa dee sida daahirka laga fahmayo rasuulka ilaahay markii hore waa kanoo soom muu niyeysnayn markii uu dee ay dhacday inaan gurigiisii wax la cunaaba ani ool buu soom niyooday haddana markii uu maalintii uu soo noqday inuu soomkii dib haddana isaga daayo laakiin taas maha macnu markan uu yimi rasuulkii ilaahay ee uu soomna kusii talagalay waa wax uu waqti uu soom ku talagalay oo soom baa waagu ugu bariyey ee laakiin markii dee hadiyadani ay timi ayuu cunay oo riwaayada teeda dambe ayaa inoo fasiraysa laba ceshay tani kala yiina daahirkaad mooda si wax markii hore isagoon soomanayn soomay haddana soomkii dib u jabiyay arrinku taas maaha ee waa maalin kale ou rasuulka ilahi sida laftiga dambe oo kutusaya qad kuntu asbaxtu saa'iman uu soom ahaan kuwaa beriistay isagoo sooman ayaa dee waxa weeyaan shaygan hadiyadee gurigiiba yimi ayuu rasuulka ilahi haddana maalintaa isagoo dee soomkii daayo labadii xaalo ayay labadiiba tarjamadu ayay markaa xadiidku inoo wada faa'iideynaya laakiin riwaayad dambe ay noo caddaynaysa bal markaa xagga hore waa taasoo zawrkiiya waan soo sheegnay xays bay tidhi xayskuna kolley waa cunto malaa'igtoodana iska mufadal ahayd nasaa-i baabay ku sugnayd wa kaana yuxibu lxayse horena kitaabka waxaan filayaa inaan ugu soo aragnaye waxay isaga waa shay la isku dardari jiray oo timir lafta laga saaray oo dee markaas iyo aqad waa caanahoodii ay aqadkeede habbay intay biyaha kaba saareen ay u fadhiisin jireen oy adkeyn jireen oo caanay adag ahayd oo lakiin marka dambe de waa la burburinayeyba iyo subag ama ama burcad labadaba waa ay dee yimaadaan ayaa la isku cajiimayey tana markaasa waxay markaasa dee marka xeedhooyinkeeda laba samaynayo tan afka laga saaro mala aqadna u dheeryahay taa weeye oo waa subaga ama zubd ama burcad iyo waxa weeyaan caanaha aqadka la odhanayey oo iyo timirtiibaa la isku cajiimayey oo markaasa marka intaasoo dhan la isku futeeya xaysla odhanayey dee agtoodna kolkol lama marmar un baa la heli jiray waxaan iyo goor la isla helo mayahaynoo shay baa ahayd ba iska mufadala laftigaa nasaa-ina waaba taasoo kolley xaysku meeluhu joogay malaha horena waan usoo sheegay walow dee dad inoogu soo biirbereynta kolba ay jirayaan xaashiyada baajuriya shamaalkay kolley abyaada qaar kuma sugayihin ciddii haysata walow dee inta kale ka maqana sharaxa qaamuuska taajulcaruuskii uu soo dhigo macnaa ninkana uu magacaabay oo nin bal kolley waa dadka shiciradii lasoo naqliyey ba waxaa kaga mid ahaa xayskan iyo baa kuba tacalluqsanaya halku laba joogun baan ugama jeedaaye markaasaa shicirkiisa maxaa ka mid ahaa hal fi اlqadiyati can إida اstagnaytumuu waamintumuu faana اlbaciid اlأjnabu waida اlkataa'ibu bishadaa'idi maratn xajaradkumuu faana اlxabiib اlaqrabu markaas bayd aan kaba mooda kale markaasaa waidaa takunu karihatun udcaa lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundabu dambalaha wuxuu lahaa ninku shaacirkii kaleyni kuna taajilcawla si ay magacaabaan miyay bal arrintu ay tahay marka aa kaaftoontaan ee dhulku aamiyan dagaal jirin dee waqtiyadii laisdhacaya la isdilayay inaan noqdo anigu albaciid اlajdab nin durugsan oo dadka ka dheeroo la fogeeyo waida kataa'ibu bishadaa'idi maratan lakiin markay kataaib oo jamcu katiim ciidamadu dee laydin gelaye dagaalla ay jiraan ama meel keliya laydinku cidhiidyo oo kale fa ana alxabiibu marka aqrabu waa nin la jeceliyo la soo dhaweysaan markaasaa muxuu beydku ahaa waa tan xayskuguma jiray waidaa takunu karihatun udcaa lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundabu maalinta ay shido iyo dagaalkaasi jiro anaa la yeedhaya maalinta xays la samaysanayada waxaa reer ku leeyahayna jundab baa loo yeedhaya nin kale ayuu lahaa waidaa yuxaasul xaysu yudcaa jundaba deeta adigu laba baydoo kalu lahaa dee taasi laamr hada lacamrukum الsagaar naam hada lacamrukum الsagaar la uma li in kana daka walaa abu hada lacamrukum الsagaar bcaynihi la uma li in kana daka walaa abu bal muhimka waxa weyan xayskoo daba kaas buu ahaayo kii baa lasoo hadiyey riwaayadka dambena way inoo sii cadaynayaan waxyaalo kale oo inay de laba cisho ay kala ahaayeen un qaala dalxatu faxadatu mujaahida dalxa waa ninkii caaisha bintu dalxa xadiidka kasii wariyey فxadثtu waxaan u waramay mujaahida mujaahid baan bhada الxadiiثi xadiidkan oo mujaahid iبnu jabro a imaamka aimadii taabiciinta kaba mid ahaa ayaan xadiidkan u sheegay faqaala wuxuu yihi mujaahid baa odranaya oo xadiidkan uu caaisho ka maqlay buu ugu waramay daka kaasi waa ninkan dee isagoo markii hore soomanaa soomkiisii dib isaga jebinaya soomkuna suno yahay bimanzilati rajuli nin manziladii oo kale un weeye yukhriju bixinaya sadaqata sadaqa min maali xorihiisii kaba mid oo macnaa in maalkiisi kamiduu niyeynaya oo uu qaadayaaba inuu sadaqaysto fa in shaa markaa ruuxu eeg inta anu dee ruuxii hadduu gacanta ka geliyo khalaas way baxday taas meel uu kasoo noqdaa ma jirto laakiin intaanu bixin weeye uu ku talagalay fa in shaa hadduu doono amdaaha uu fulin oo sadaqadii uu la bixi wa in shaa amsaka hadduu doonana uu iska ceshan kol hadday dee nafli ay tahay ee nin zake uu la noqonayo ahaynoo saas oo kale unbaa soomkana laba mid yahay وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna وkiع عan ضلحة بن yaحyى عan camtهi عائشhaةa بinti ضلحة عan عائشhaةa أm المؤمiنiiنa qاaلت أنha qاaلت dakla calaya الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa ii soo galay data ywmi maalin faqaala wuxuu uhi hal cindakum shayء agtiina wax ma yihiin wax cunta ama haystaa faqulnaa la qaala wuxuu uhi fainii anigu idan kol haddii arrintu taatoo wax cunto aanad hayn saa'imun ku soomayaan oo markiibuu soom niyooday waanu soomay maalintaas soomkii saasu ku dhamaystee uma ataana waa noo yimi yowma maalin aakhara kale waa xadiidkii hore un hadda eeg waa duruqdiisii waana ta aan leenahay ta dambe ay noo sii fasiraysa inay laba cisho kale ahaayeen faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow uhdiya lanaa xaysun xays baana loo soo hadiyeeyey faqaala wuxuu uhi ariniihi bal isoo tus buu ihi oo i ken falaqad asbaxtu waan waa beriistay saa'iman xaalanay anoo sooman faakala u cunay bal xadiid koley waa inoo dhammaaday baabkuna xadiidkan un baab u ahaa ta iyada inoogu sugano xadiidka dee horta qisadu laba cishay kale ahayde maalin keliya ma ahayn saan marka horeba ayaa xadiidka riwaayad dambe inoo fasirayso waxaana xadiidku dee daliil u yahayba soomka naafilada ah ama soomkaa sunaay inuu bannaan yahay iyadoo waagu ruuxa u baryo cadcaddu soo baxday qabla zawaali shamsina waa kuwan kuba qaydo culima taasay kuba qaydaanbe inuu niyoodo waana u noqonayaa kollay soomkiina waa yeelanayaa taas baa iyada inooguba sugan waxaa kaloo iyadana inooguba sugan oo iyadana muhim ah ruuxu hadduu soom sii niyooday soomkuna uu sunno ahaa inay u bannaan tahay inuu gooyo taasi ay u bannaantu iska cuno fi asnaaءi الnahaar maalinta dhexdeeda iskaba cuno ee soomkiina waa burayaa dee sunuu ahaa wax dembiyo uga imanayaa ma jirto qalana laguma laha waayo qalana laguma laha markaa haddii ay dee cudurdaar ay tahay oo sabab u afuray ay meeshii jirto iyada markaa taasi dee kollay guud ahaanba malaha barhkood ba adigu malaha xanafiyadan kaba soo reebeynaaye inaan qado iyo waxba lagu lahayn way ku wada tagaan wax dee meesha uga imanayo xarajo ku jiraa ma jirto maalin baa waxaa dhacday nin asxaabtii rasuulka ilaahay barh kaba mid iyo rasuulka ilaahay buu uba yeedhay cuntona waa ugu yeedhay nin baa markay yimaadeen yidhi waan soomanahay markaasaa rasuulka ilaahay yidhi de waxa weeye walaalkiin wuu isku kin kalifay adigana waan soomanayda cun buu la yidhi oo markaas taasi waa cudurdaar baan leenahay cun buu yidhi haddaad doonto maalin kale meesheedii soombaad bal markaa horta taasi waa shay bannaan waxaanay la mid tahay un bilowgii soomkuba wuu banaanaaye laakiin inuu sii wadaana waa isla mid un waxaana in dhammaantood maay ay isku waafaqsan yihiinba inay mustaxab tahay ruuxu haddaan cudurdaar jirin inuu soomkiisa ilaashado waa mustaxab un laakiin bal marka la eego xagga marka la eego qadaha way jiraan culimada qaarkood waa sida xanafiyada iyo maalikiyada oo kale ka dhiga kol hadduu sunno ahaa cudurdaar la-aanna ay tahay in la gooyaanay inaanay banaanayn ruuxna uu ku dambaabayo bal qalihiina lagu leeyahay laakiin taa bal xadiidkan aan hayno iyo xadiid kaloo kuba yimi asaa'imu almutadawicu amiiru nafsi inshaa saama wa inshaa aftar ruuxii soomanaaye sunno soomayey isagaa naftiisa u amiiro hadduu doono uu soomaya hadduu doono u afuraya kollay kuwaasaa kaba hor imanayo weeye haddii laakiin cudurdaar la-aan uu afuro in kolley halkan waxa inoogu sugan oo sharaxa idinku sugan ibnu cabdilbar oo leh waajmacuu calaa an laa qadaa calaa man aftara bicudrin waxay ku ijmaacsan yihiin culimadu ruuxii cudurdaar u afuray inaan wax qado oo lagu leeyi jirin walow dee taas xanafiyada marka la eego qowlkooda aanu taa ahayn oo sidaa daraaddeed xaafid ibnu xajar ugaba cabiro fatxudaari oo kale markuu aqwaasha soo naqliyo waa qaraba halkan uu sheegaya nawi soo naqliye waa qaraba ibnu cabdilbar فنqل الإجماع على عdم وuجوب القضاء عalى maن أfsd sوa بcudr maعnaa wax qariibuu laba yimo ujeedada xanafiyada qowlkoodu ka duwayo iyagu waxay leeysaa ruux xajay xaj suno ana xajayo xajkiisii fasahaaday kolleyba qalaa lagu lahaa iyadoon waxba la eegin qalaa lagu leeyahay marka taas oo kale ugala nadiir dhigaano kolley qalin waa imanaya dembiyaanu imanin bay idhaahan se dee axaadiisan iyo ka aan tilmaamayabaa waxay keenayaan inaan ruuxa ikhtiyaarkiisa taas te hadduu doona ha qaleeyo lakiin wax lagu leeyay maba jirto bal labadii xaale dada xadiidka way noogu wada suganta uu cunwaanka u dhigtay baabu aklin baabun aklu nnaasi wa shurbuhu wa jimaacuhu laa yuftiru ruuxii waxiiloobay cunitaankiisa uu wax cunoy iyo cabidiisa uu wax cabay iyo hadduu xataa isagoo isilowsan haweenaydiisii uu tegayba taasi soomkiisii ma burinayso soomkiisa uu iska wadanaya markaa soomkiina kama jabina uu taam yeelanaya qalana laguma laha وxadaثnي cمر بن محamed الناqd qال xadaثna ismاعيل بن إبراhيم عن هiشام عن هiشhاm الqرduسي عن محaمد بن سيrين عن أbي هريرaةa رaضي الله عنه سندku waa dadki aan soo wada aragnay ismاعيل بن إبراhimna waa ismاعيل بن curaye imaamkii weeye هiشhاm الqردusina horeyna habeen dhoweyd baan soo hayno هiشhاm بن xasaan baan kusoo aragnay waana ninkaan idhaahno maxamed ibnu sirin buu ka wariyay ama dadkii xertiisa ragga ugu itqaan badan baabu kaba mid yahay ama min ahbat الnaasi fi moxamed halkana qurduuska loo nisbeeyen waxay dhahan waa reer adigu qaraadiis ama jilib la odhanayo mala azi kaba mid ah adigu jilib qaraadiis la odhanayo meel ay degeenna markii dambana magaca ay qaadatay taas baa ay tahay lakiin waxaa yar dhacay bukhaari oo kale xadiidkan markuu warinayey alqurdusiyi lamay socon lakiin hishaam iyo moxamed ibnu sirin baa la socotay xaafid ibnu xajarna fatxubaari halkan waa hishaamu dastawaa-i buu yihi waana sidaa cayni yidhi isaguna de ama isaga kuba raacay oo e waana tan aan aragno riwaayada muslim inuu hishaamku inaanu dastawaa-i ahayn ee hishaam ibnu xasaan yahay nooguma sugan tahay maan hubsan meel dambe oo kitaabka akhirkiisao xadiidka dib bukhaari ugu soo celiyo bal halkaa dee kol taraajucaad ba xaafid waa leeyahay kol kol wuxuu meel hore soo sheegay u dhaha halkaasaasaan ku dhaha arrintu taas maaha halkaa maan hubsan oo dee wakti umaan helin laakiin bal waxaan leenahay imika dee riwaayada muslim waxay noo caddaynaysaa hishaamku inaanu dastawaa-i ahayn weliba moxamed ibnu sirin ninka ka wariyaana de waa hishaam ibnu xasaane kolley kaa kale riwaayadiisa laguma yaqaano waa suurtagal inay sahwi ka dhacay labadaa imaan tahay hal saasi can abi hurayata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam man nasiya ruuxa ilooba walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay isagoo sooman buu isiloobay soomkiisii faakala waxbuu cunay aw shariba waxbuu cabay falyutima sawmahu soomkiisii ha iska taam yeelo fainamaa adcamahu llahu wasaqaahu ilaah baa quudiyo waraabiyo ujeeddadu waa risqi ilaahay kuba arsaaqay isaga wax sababa aanu ku kulahayn oo dee awood ba aanu ulahayn oo waa kan soomkiisiiba isiloobay ee soomkiisii una iska taam yeelo dee markuu isxusuusto ama la xusuusiyo wixii afka ku haya uu iska tufayaa laakiin soomkiisii uu iska wadan saasaanu uguba dhan yahay kolley waana tan dee inta badan ahlucilmiga qowlkoodii weeye meesha halkan kolley dawaa'if culimada kaba mid ah saa dee imaam malik oo kale ayaa ka dhigay soomkiisu si kastaba inuu fasahaadayo eeqado lagu leeyahy kolley waxay xadiidkan kaga jawaabaana ma jirto dee asxaabu malik kolkol jawaabay iyo waxyaalo kale halaba yimaadaan saa ibn alcarabi iyo kayrkii wax xadiidka lagaga jawaabaa ma jirto waxaa kaloo iyada axmed lagaba soo naqliyaa markay jimaaca noqoto inuu yidhaha ilow isagu ma gelaye qado iyo kafaara wada imanaya kolleyna waa tan culimada intooda badani jaanibkaasay isu raaciyaan oo bal waxaan leenahay wixii raajixa waxaa tarjamadan aynooguba sugan xadiidkan iyo wixii amhaashina aynooguba yimaadeenoo ilowgii iyada soomkii kuma burayo ruuxuna uu iskaba wadanaya arrin baa jirta xaafid ibnu xajar baa dee sanadkeedi iyo qoladii meeshay kuba sugantayna waa sheega ama ciddii waristaa waa raawigan xadiidka warinaya abu hurayra ayaa nin u yimi u yihi maalin dee saa kusoo aroortay nin baa u yimi oo yihi waan dee soomanaayo waan isiloobo waxbaan cunayo deetuu ku yidhi laa baas deetuu yidhi haddana ruux baan u galayo waxbaan cunay haddana hadda maalintii un ama waxbaan cabayo markaasuu ku yihi laa baas dee fainamaad camaka allahu asaqaaka adigu taasuu ku yidhi haddana wuxuu yihi haddana meel baan galayo waxbaan cunayo oo mar saddexaad eeta abu hurayra muxuu ku yihi ya akhi anta macnaa lam tatacawad isyaama maanta imrun lam yatacawad isyam ni aan soom caado u yeelano de ninka kolma iloobaya kalma iloobaya de ni aan soomma caado ulahayn baa tahayo de ujeedada mar haddaad ilowday mar labaad ilowday had iyo goor waa maalin keliya unbaad iloobay haddana waxay taasi ka imanaysaa un soomkaana qabatimin ama soom nin caado ulahaa ayaad ahayn o de arrintiisu ahayd ina waxuna waxabo almuhim waxa weeye de waa kaa xadiidka xukumkiisi waa ta arag baabu siyaami nabiyi salى اllahu alayه wasalam fi gayri ramadaana waاstixbaabi an laa yuliya an laa yukhaliya shahra can sawmin wuxuu u baabaysan yahay bal rasuulka ilaahay sawmkiisii u ramadaan wixii aan ahayn ama markaa bilaa kale uu soomi jiray siyaarihii uu soomi jiray iyo inay sunno tahay shaksigu inaanu bilaha kale ramadaan iska daayo bila kale bal kolley wuxuun uu kaba soomo inaanu allah yukhaliya shahran bil inaanu ka tegin oanu khaali yeelin can soomi soom aanu kaba khaali yeelin kolley bishii uu wax kaba soomo haba yaraadeen taasna inay mustaxabtay rasuulka ilaahay iyadoo laguma dayanayo bal taasba weyo kolley waa baab dheer oo axaadiistiisu waxooga ay noqone laakin waa axaadiis isku dhow dhow oo barhkoodna aynu soo maray oo dee waxa weeyaan mid haddaan fahamnay inta kale waan laqbaynana un xdثna yaحyى بن yaحyى qال aخbarana يزيد بن زurيع عan سعيid n الjurayriy سعيid بن iyاs عan cabd للhi بن شhقيq qاala wuxuu hi cabd للhi بن شhقيq oo hore aynu usoo maray aqayl alcaqayli baan ujeeda qlt caiشhaةa رadي الlahu عanha caiشha ayaa waxaan ku idhi hal kana النabiy slى الlahu عalيه وasلم rasuulka ilaahay miyuu ahaa yasuumu mid sooma شhهra bil macluuman la og yaho mucayan oo siba ramadaan ramadaan aan ahayn bisha ramadaan waa la garanayaa ee bilaha kale bil mucayana macluumnimada saasuu wadaa oo dee uu sideeda uu soomi jiray oo uu soomkeedana u cinaayoon jiray ma jirtaa qaalat waxay tihi wallahi baan ku dhaartee inu saama shahran macluuman intu waa tii naafiyada ahayd weeye intaa naafiyadna waxa weeyaan jumlo ismiyaana way gashaa jumlo ficiyana way gashaa in badan waxa dabadeed dhacda ilaa oo kale iyo waxa weeyaan ama ayaa dhacda ama lamaadan dee macnaha ximalsa si in kula nafsin lama caleyha xaafid oo kale lakin de waktiyaalo aanay waxba dhicinna lama ama ilaa aanay dabadeed imana way jirtaa lakiin labada qayboodba way gashaa baan leenahay in saama ma soomin shahran bil macluuman mucayan oo la og yahay oo siba ramadaana ramadaan aan ahayn oo ujeedadu bildhan oo u dhammaystay oon ramadaan ahayn taasi may jirin oona waxba kaba afurin xataa madaa ilaa uu tegay rasuulka ilaahay liwajhi wejigiisi uu tego ujeedadu waa ilaa uu kaba dhimanayay weeye walaa aftarahu ay damiirkan afdarahu ku jiraa bishii macluumkahayd buu u laami waana bil mucayanaan leeyahy walaa aftarahu bishaa macluumkaana muu afurin xataa yusiiba oo dee dhammaanteed muu wada afurin xataa yusiiba ilaa uu asiibo oo minhu ay dee min aلsawmi fi hada shahr wey ilaa uu soom wax kaba asiibo caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canha وardaaha rasuulka ilaahay ramadaan uu dhamaysan jiray bilaha kale bil uu wada soomay oo uu dhamaystay may jirin ilaa uu ka dhimanayay bil uu wada afuray may jirine kolley wuxunbuu ka soom kaga asiibi jiro wuxuu ka soomi jiraa jiray oo bil aanu maalina ka soominna may jirin bilshii wax waa ka soomayey waxna waa ka afurayey weeye ee soomna bil aan rabadaan ahayn kumuu dhammaysan afurna kuma dhammaysan taas bay caaisha tihi kolley axaadiisa iyo riwaayaad kalena way noo socdaan وxadثnا cubaydاللh بن mعاad qال xadثnا abي qال xadثnا khms عan cabdاللahi بن shقيq qaal wuxuu yihi cabdاللahi بن khms بن الxasnna de kitaabka bilowyadiisi baan kusoo aragnay mala xadiidkii koobaad baabu ahaa iyo in ka dambeysayba qaal qultu لcaaشhaةa رadي الlه عanهa ayaa waxaan ku yihi akaana rasuul الlahi صلى الlه عalيه وasلم yasuumu شhهrا kulah rasuulki ilaahay miyuu soomi jiray bil dhammaantii waana xadiidkii hore un duruqdiisi iyo alfaadihiisi mid kaba mida waana ta uga jeeday yasuumu shahran macluuman macnaha waa bil dhan oo wada soomo taas qaalat waxay tihi maa calimtu anigu ma ogi soomay isagoo soomay shahran bil kullahu dhammaantii ilaa rabadaana bisha rabadaanu mooye walaa aftarahu mana ogi ay maa calimtu aftarahu dhe ma mana ogi rasuulki ilaahay isagoo afuray kullahu bish oo dhan xataa yasuuma ilaa uu ka sooma mid oo bil a dee kale dhammaanteed uu wada afuray ilaa uu wax kama soomo adigu bishii waxbaa ka soomi jiray waxna waa ka afuri jiray xataa madaa lisabiilihi salى اllahu عalيه wasalam ilaa uu ka wafaadayay وxadaثnي aburaبيع الزahraniي qal xadaثna xamaad عan أyuba وهishaam عan mحamedi عan cabdالlahi بn shaqiiqi qala xamaad وأظن أyuba qad samicahu min cabdالlahi بn shaqiiqi bal sanadka kolley waa dadkii kitaabkaba kusoo noqnoqonayey xamaadna waa xamaad ibnu zayd oo horaan usoo sheegnay dee aburabiic zahrani ma soo gaadhin xamaad ibnu salama xamaad ibnu zayd weeye xamaadka aburabiic azahrani sulayman ibnu da-ud alcataki uu wax ka wariya horta waa xamaad ibnu zayd xamaad ibnu zaydna xadiidka wuxuu ka wada warinayaa ayuub ayo hishaam buu ka wada warinayaa hishaamkuna waa hishaam ibnu xasane labadoodaas baa moxamed ibnu sirin xadiidkii ka wada warinaya taasba weeye laakiin oo moxamed ibnu sirinna moxamedku waa isaga cabdillahi ibnu shaqiiqi xadiidka caaisho ka warinaya ka warinaya laakiin xamaad baa hadal raaciyey oo wuxuu yihi qaala xamaadun wa adunu ayuba qad samicahu min cabdillahi ibni shaqiiqin waxaan u malaynayaa ayuub inuu cabdillahi ibni shaqiiqna ka maqlay waxaa hadalka macnihiisu yahay xama-in ayub sakhtiyaani xadiidka moxamed ibnu sirin buu kaba wariyey moxamed ibnu sirinna cabdillahi ibnu shaqiiq taas waa mid waxaa kaloo iyadana dee meesha waa tan uu leeyahy waan u malaynayaa saasi markii hore waasidaha kaga wariye xadiidka naftiisa inuu waasida la-aanna kaba wariyey oo cabdillahi ibnu shaqiiqna uu soo gaadhay ayub uu cabdillahi ibnu shaqiiqna kaba wariyo labada dariiqba ay jiraan ujeedadu kolna uu kaba wariyey dee cabdillahi ibnu shaqiiq biwaasitati moxamed marna cabdillahi ibnu shaqiiq mubaasharatan uugaba wariyey taas baan anigu filayaa buu yihi waxaa le xamaad ibnu zayd xadiidkuna waa kii hore qaale wuxuu yihi markaas cabdillahi ibnu shaqiiq baa odhanaya sa'altu caaishata radia allahu canha can sawmi nabiyi salى اllahu alayh wasalam faqaalat waxay tidhi kaana yasuumu rasuulka ilaahi uu soomi jiray xataa naquula ilaa an idhaahno qad saama qad saama macnaa waa qad saama shahra kulahu taas baa macnuu yahy uu soomay waa ka sooman be uu soomayo ujeedadu bishan dhammaanteed waa wada soomayaayo maalina kama afurayo ilaa aan isnidhaahno manaa maalmo u go-an oo ay ogaayeen inuu maalmahaasuu soomayo haddana ka tegaya may jirin kolkol buu soomka israacin jiray ilaa aanu isnidhaahno bishan waxba kama afurayo walow uu dee wax ka afuri jiray wayuftiru waanu afuraya rasuulka ilaahay oo wuxuu israacinayay afurkaa uu afuran yahay xataa naquula ilaa nidhaahno qad aftara qad aftara uu afuray u afura ujeedadu bishan oo dhan uu wada afurnaanayaayo waxba kama soomaya ilaa islaa laakiin taasna may dhac ahayne haddana wuxuu waa ka afurayay in badan haba badsado soomkii qaalat waxay tidhi wamaa ra-aytu maan arag rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sooma isagoo soomay shahran kaamilan bildhan mundu qadima almadinata laga bilaabo dee waqtigaasaana soomkii faradka laguma waajibiye laga bilaabo markii uu madiine yimi ilaa an yakuuna rabadaana inuu bishaasi rabadaan tahay mooye maan arag isagoo rasuulka ilaahay bil wada soomay aan rabadaan ahayn bal shacbaan baana inta kale ugu badnaydoo iyadaa xadiidkeedu inooguba iman doona in sha allahu tacaala وxadثna qتaybة qال xadثna xmad عan أyuba عan cabdاللahi بn shaqيqi qaala sألtu caaشhaةa رadي الlه عnهa bmثlه walam ydkur muu sheeginoo xamaad xadiidka fi اsnaadi hishaama walaa muxamada eeg markii hore aburabiic zahrani baa xamaad kaba wariyey imikana qutaybat ibnu saciid baa xamaad kaba warinaya riwaayadii xamaad ee hore maxay ahayd ee aburabiic warinaya can ayuba wa hishaamin can muxamedin laakiin riwaayadan qutayba ine waana kii markii hore bayna soo yidhi waxaan filaya inuu xadiidka cabdullahi ibnu shaqiiqna kaba maqlay maxay tahay waa can ayuba can cabdillahi ibni shaqiiqo markaa sanadka kumuu sheegin qutayba markan maxamed wax ka soo naqlinayay hishaam iyo moxamed toona labada ma sheegine markaa ayuba cabdillahi ibni shaqiiqda labada xaalana markaa muslim uu tasxiixinaya xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can amnadri mawlى cmar bni cubaydالlahi can abi salamةa bni cabdالرaحman can caaishaةa أmi الmuؤminiina radي الlahu canha anaha qaalat xadiidku waa xadiidkii hore una lakiin ruwaadii hore ayuun baa iswada bedeshay abu salamata bn cabdiraxmaan baa caaisho kaba warinaya abnudri gaas uu imaam maalik ka warinayaan dee in badan baan soo aragno waa salim ibnu abi umaya ninkii la odhanaya wey bal markaa maxay caaisha tihi kana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yasuumu mid sooma xataa naquula ilaan kaba nidhaahno laa yuftiru ma afurayo wayuftiru uu afuri jiray xataa naquula ujeeddadu afur buu israaraacinayay inaan nidhaahno laa yasuumu bishan waxba kama soomayo wamaa ra-aytu man arag rasuula llahi salى اllahu alayhi wasalam oo istakbala dhammaystay siyaama shahri bil soomkeed qad asal ahaanba ilaa ramadaana ramadaan mooyaane wamaa ra-aytuhu manaan arag fii shahri bil dhexdii xaalu kuba sugan yahay ama bil dhexdeed akhara minhu oo ugaba badan yahay siyaaman xag soom fii shacbaana bisha shacbaan caaisha waa xadiidkii hore kolle xadiidkuna dee alfaadihiisa markaan israahraacino waa inoo cadiyo inaan kuba joogsano uma baahnabe rasuulka ilaahay horta bil uu dee soom ka dayn jiray ma jirin bishii laakiin bil uu soom dhamaysin jiro oon ramadaan ahayna may jirin maxaa in imakay noo soo kordhayna talabaad ayaamo mucayan ay ku ogaayeen rasuulka ilaahay inuu soomayo iyo ayaamo mucayan ay ku ogaayeen inuu afurayaana may jireen kol buu soom bay israacin jiray oo isla odhanayeen malaa bishan waxba kama afurayo kolla afur buu israacin jiray ilaa isdhahaan bishan waxba kama soomayo isagoon hadda soomna ku dhamaynayn bisha afurna aan ku dhamaynahayna kolley wa matalan ka afuraya tii uu dee soomka israaciyey ama wax ka soomaya tii uu afurka israaciyey waxaana caaisha xadiidka inoogu sheegtay bilaha oo dhan bishii ugu soom badnaa wixii aan ramadaan ahayn waa bisha shacbaan bay ahayd waana inoo socon doontaa qaybta shacbaan ku tacalluqsan وxadaثna abu bkr بn abi shaybata وcmr naqd جamيعا عan ibn cuyaynata qaala abu bakri xadaثna sufyaan bn cuyaynata عan ibn abi labidin cabdالlahi bn abi labid baa la yidhah saadisu ka mid ii horeynuu soo maray عan abi salamةa qoola anahu qaala sa'ltu caaishaةa radي الlahu عanha عan صiyaami rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam faqaalat kana yasuumu xataa naquula qad saama macnaha waa bishan oo dhan waa soomay ilaan sinaa wayuftiru xataa naquula qad aftara walam arahu maan arag saa'iman xaalu yahay isagoo sooma min shahrin bilqad agtara ka badan min siyaamihi min shacbaana soomka soomkii uu bisha shacbaan soomayey kaana wuxuu yasuumu mid sooma shacbaana kulahu kaana yasuumu shacbaana macnaa intiisa badan buu soomayo inta dambe ay noo fasirayso labada jumlo way isfasirayaan kulahu macnaa waa haalibahu intiisa badan buu soomayo maxay noo fasiraysa kaana yasuumuhu ilaa qaliilan ne waa xadiid keliya mar keliya waatan oo lafti laba lafti oo istaba socda weeye ama laba cibaaro istaba socota kaana yasuumu waa soomayay shacbaana bisha shacbaan ilaa qaliilan in yaruun mooye inta kale oo dhanba waa soomaya bal kolle xadiidkan iyo duruqdiisii wuxuu kaba dhiganayay muslim waa inoo dhammaadeen ta inoogu suganna waa ti uu tarjamada inoo dhigto inay sunno tahay ama mustaxabtay iyadoo rasuulka ilaahay lagu dayanayo inaan bil kastaba wax laga soomo taas waxaa kaloo iyaduna inooguma sugan soomku markuu sunno ayay walow ayaamo dee fadlila ay soo aroortay sida ayaamulbiidka oo kale haddana inaanay zaman mucayana aanay khaas ku ahayn oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan dee kolkol israacin jiray soom kolna iftaar israacin jiray talabaad bil mucayan oo gaar oo iyada uun la soomaanay inaanay jirin ramadaan iyo labada ciidood iyo ayaa mutashriqown mooye inta kaloo dhamiba way usuu badaan soom sunnaa in laba soomo bal taas wey xaggan shacbaanna bal dee tan ku fasiraynaa waa tan ina la yidhaaho inteeda badan buu soomi jiray way jiraan bacdigood labada laftii ku jamciyey inuu kal bilna sanadna uu wada soomi jiray sanadna in barhkeed uu soomi jiray ama dee markuu xagga hore iyo xagga dhexe iyo xagga dambe sanado kala duwan kaba soomo soom uu sidaa kuma dhamayn jire laakiin sida horean ku daysanaynaa inteeda badan buu soomi jiray xagga marka la eego inuu shacbaan kuba khaas yeeli jiray soomkana wuxuu sababta u khaas yeeli jirayna kolley culimadu waxyaala ayay yidhaaheen oo halkan xikamta ama arrinta kuba sugane bartan ka dooranaynaa waxa weeye xadiidna si ayaa ay wariyeen usaamat bnu zayd xadiidkii ahaa ayaa wuxuu sheegay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu soomkaa shacbaan badsan jiray wuxuu weydiiyuu ku yihi kumaan arag adigoo soomaya bil ka soomaya aan rabadaan ahayn wax ka badan intaad shacbaan ka soomayso rasuulka ilaahay buu weydiiyey rasuulku markaa jawaabtiisa waxay noqotay waa bil waxa weeyaan rajab iyo shacbaan udhaxayso dadku ay ka qaafil noqdaan ujeedadu bil dadku bil xurmalay ahayd rajab waa bil dee bilihii xurmada ahayd ku jirta rabadaanna fadligeeda waa loogaya dadka waxaa la arkaa inay u ihtimaamaan o dee ama soom iyo waxyaalo laakiin iyada waa laga qaafil noqdaayo taasi waa mid iyo waana bil acmaasha ilaahay loo bandhigo waxaan jecelay in camalkaygii loo bandhigay ilaahay anigoo sooman bal waxaan filayaa waxyaalihii kale culimmadu kale ay ku celceleeyeen ama ay sabab ugaba dhigeen dee taas baa ugu asaxsan xadiidkana inooguba sugan oo arrintu waaba dee ihtimaamkaa shacbaan uba ihtimaamayey arrintaa jirta khafladaa jirta daraaddeed oo wakti dadku ay kaafliyiin ruuxu hadduu cibaado laba yimaado cibaadadii markay dadku ay u baraarugsan yihiin waxaan lala imanayey way ka mudan tahay oo dad dhex fadhiya nin shaksi dad dhex fadhiya kaafiliina oo isagu iyagoo iyagu iska qafloon rabbigii xusaya oo kale ama dadkii markaay wada seexdaan isagii salaad u kacay oo kale dee la fadli maaha dee xadiid bay saasi kuba timi ruuxii dad imika wada tukanayo dhex joogay ama dad ilaahay wada xusaya dhex joogay ilaahay saa kuba xusayay oo markaa kaflada iyo arrintan ah cardigan acmaashii sanada ilaah loo bandhigayuu rasuulku yihi waxaan jeclahay camalkaygo anigoo sooman in lay bandhigo kolley xadiid baa inoo dambeeya soomka ugu fadli badan rabadaan dabadeed inuu bisha muxarama soomkeeda yahay rasuulka ilahina shacbaan buu badsan jiray ee waxaana kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan inuu kaba jawaabaya oo dee leeyahy jawaabteedu waxaa suurtagala inay noqoto inaanu ogaanba fadliga ziyaadada ee muxaram soomkeedu uu leeyahay ilaa fi aakhara noloshiisa akhirkeeda iyo wakti aanay u suurtogelin inuu soomkeeda badsado uun mooye ama ee cadaare iyo waxyaalo kale saa safar iyo marad iyo waxyaalo kuba iman jireen keenayay inaan u badsano waktigan kale u badsadee bal adigu waxa weeye bishii uu badsan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa weeye xadiidkaa kalena waa inoo dambeeya xdثnا اسحاq بن إبراhيم qال أخبرnا معاad بن هiشhام qال xdثnي أbي عن يحyى بن أbي kaثيiri هiشhاaمku waa هiشhاaم dstwاي kani يحyى بن أbي kaثيiri qال xdثnا أbو سلمة عن عائشhaة رضي الله عnها qالت لم ykن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay ma ahayn في الشhهر بil min السنةi sanada kaba mid ah markay soom suno a noqoto weeye أكثara mid uga badan صiyaaman xag soom minhu rasuulka ilaahay xaggii في شhعباn بشha شhعباn مaعnaha bisha uu ugu soom badnaa soom sunaa taas bay dumarkiisuna waa taa qalahoodiiba ay soomayeen وakaana yaqulu waxaanu ahaa mid yidhaaha خudوu min الأعmاali ma تdiquna rasuulka ilahi wakaa soomka badsan jiray ee dadkiina waxaaba la amray inay rasuulka ilaahay ku daydaan laakiin haddana rasuulka ilaahay dee isaga wahsi iyo cazi loogama baqanayna ruuxii hadduu inuu kuba cuslaado ama wuxuu marka dambe daayo kaba baqanaya ama waxan hadduu badsaday inuu kariba waayo war may taase camalka wixii aa karaysaan ee ina daa'imtan aa karaysaan kaasun kala yimaada oo haddii bal dayashadii rasuulka ilaahay ay jaanibkan kaga dayanayseen hadhow badsiga camalka aa badsataan uu idinku keenaya marka dambe inqidac can ilcamal maxaa idinka roon wax kooban oo aa ku daa'imi karaysaan inaad la timaadaan khuduu min alacmaali ma tudiiquuna fain allaha lan yamalla xataa tamallu macnaa dee ilaa idinka xaggiina malal ka dhaco cibaadadii a ka caajisaan oo ka daashaan ilaahay xaggiisa dee inuu dee bal matalan malal kama imanayo dee ajrigiina wuu idin soconaya kolle xadiidka horeyna waa kan raqam kaluu siiyeyba toddoba boqol iyo labiyo siddeetan intaynaan dee adugu kolley qur-aanka soo bilaabin un abwaabteedii taas buu in yarun kaba horreeyey oo horeynu usoo marayo raqamkan raqamkii hore weeye wa kaana yaquulu axabu lcamali ila llahi wuxuu rasuulka ilaahay ahaa mid yidhaaha camalka ilaahay xaggii loogu jacayl badan yahay rabbi u jecel yahay wamaa daawama calayhi saaxibuhu saaxibkiisu wixii uu daa'imo waa in qalla haba yaraado camalkii badnaa ee uu ruuxu isku daaliyey marka dambena uu daayey maxaa ka fiican camal yaroo kooban laakiin si joogtaa uu laba yimaado kaasaa ilaahay kaba jecel yahay waayo ina ajrigii baa u soconaya fadligii baa u soconaya ka kale se ajrigii markuu isagii iska daayo uu faraha ka qaado ajrigii baa kaba go-aya markaa ka qaliilkaa daa'imka ayaa kaiir mutaqadica ilaahay kaba jecel yahay isagiina shaksiga ugana fiican kana ajri badan xadaثna abuلرabيع الزهrاني qاaل xadaثna abu cawاnata can abi bشr abi bشhr habeen dhaweyd baan soo aynay jacفar iبn abi waxshe dee horeynuu soo araynay jacفar iبn iyaas can سacيid iبn jubayri can iبn cabasi radي الlahu canهuma qaal anahu qaal maa saama rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم شhahrا kamila qaط غayra ramaضaan xadiidkii caaishaynu kaba soo baxnun buu lamid yahay xadiidka iبn cabaas rasuulka ilaahay bil dhan oon ramadaan ahayn ma soomin wakaana yasuumu waa soomi jiray idaa saama marka uu soomo soomkaa u badsan jiray israacraacin jiray xataa yaquula alqaa'ilu ilaa ku qaa'ili uu yidhaaho laa wallaahi laa yuftiru laadaa dambunbay tani ta'kiid u tahaye wallaahi baan ku dhaartay rasuulka ilaahay maanta bishan waxba kama afurayo dee markuu arkay inuu badsaday uu jaanibkaa badiyey wayuftiru rasuulka ilaahay kolla waa afurayay idaa aftara markuu afuro xataa yaquula alqaa'ilu laa wallahi laa yasuumu xadiidka caishaantaa kusoo ogaanin وxdثna محمد بن بشhاaر وأبوبكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بhdا الاسناaد وqاaل wuxuu yihi شhهرا متتaaبعا منذ qdima المدينة waa xadيثkii hore un لakiن halkii جعفر بن بن إyاs ama iبن أbي وحشhiية أبو cawاna وضاح بن عبد الله ليشhكر xadيثkii hore uu kaba warinayey ayaa maanta شhuعبة ka warinaya أبي بشhر اسناaدkii dambana waa isla mid un مxaan u yihi halkaa aynu soo aragnay maa saama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم shahran kaamila baa laftigiisu muxuu aha maa saama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم shahra mutataabican kaamilan bedelkeed qad غayra ramadaan wey xadaثna abu bakr بn abi shaybata qaal xadaثna cabdالlahi بn نmayri xa وxadaثna بn نmayri qaal xadaثna abi oo mحamed weeye kan dambe de abina waa cabdالlahi بn نmayr kune qال xadaثna cثmaan بن xakiimi الأnصاariي qaala wuxuu uhi cثmaan بن xakiim oo horeynuu soo maray waa cثmaan بن xakiim بn cabaad ibn as ibn xunayf baan ujeedaa cثmaan بn xakiim بn cabaad ibn xunayf qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey سacيid بna jubayri can soomi rajabin bisha rajab soomkeeda bal ka waran bisha rajab soomkeeda la soomo wanaxnu ywmaidi fii rajayn maalinta aan su-aasha weydiinaya ina rajab baanu kuba sugnayn faqaala wuxuu uhi سacيid samictu ibna cabaasin radia allahu canhuma yaquulu ibnu cabaas baan maqlay isagoo ku qowlaya kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam yasuumu xataa naquula ilaa aan idhaahno laa yuftiru wayuftiru waa afurayay xataa naquula ilaa aan idhaahno laa yasuumu lakiin wax rajab oo gaaran saasuu bil kastaba caadadiis ama bila kala duwan ay u ahayde laakiin rajab wax gaara oo ama uu rasuulka ilaahay dee sideeda u soomi jiray rajabnimo u soomi jiray ma jirin weeye وxadثnي علي بن حجر qال xadثna علي بن mسر xa وxadثnي إبراهيم بن موسى qال أخبرna عيسى بن يuنس kilاahma wa علي بن mسر iyo عيسى بن يuنس بن أbي إسحاaq ayaa labadoodaba xadيiثka ayay ka wariyeen عan cثmaan بن xakيmi في hada الاسناaد بmثل waa isنaadkan mid laba mid ah bal imaam نawي ba رaحimه الlahu taعaalى inay eg waxaa la weyde شharx yar u qabanayo muhimaa jiraan yar ku yar joogsanayo waxaana ay tahay saciid ibnu jubayr markuu weydiiyey bishii rajab soomkeed xadiidkanunbuu ugu jawaabay rajabkii dee waa kanoo muu hadal qaadin marka wuxuu leeyahay imaam nawowi raximah llahu tacaala waxaa daahira ujeeddada saciid inay tahay oo xadiidkan uu soo qaatay inay jawaabtiibuu tan u daliishadaye ama jawaabtiibuu kaba dhigay ma su-aashiye inuu laba jeedo annahu laa nahya canhu walaa nadba fiihi licayni rasuulka ilaahay waa kaa bishii soomi jiray isagoo badsanaya kolla afuri jiray isagoo afuraya bil aan ramadaan ahayn uu dhamaystay may jirinoo markaa nahyi la ysu diido oo la yidhaaho rajab lama soomi karo nahyi iyo sunno gaar ahoo la yidhaaho me rajab si gaaraha loo soomo labada midna inaanay jirina wuxuunbuu la xukum yahay baaqi shuhuur uu rasuulka ilaahay saa uu imika xadiidka inoogu sugan uu kaba yeeli jiray marka wuxuu sheeku leeyahy walam yahbut fii soomi rajabi nahyu walaa nadbun licayni walakin aslu soomi mandubun ilayhi fi sunani abi da-uud wafii sunani abi da-uud ana rasuula اllahi salى اlahu alay slm nadama ilaa soom min alashhur xurma rajabin axada waa hadal imaam nawowi leeyo wuxuu leeyahay horta wax ku sugan soomka rajab oo nahyi oo laysu diiday ma jirto sunno cayntiisa laysku suneeyena may jirto dee dadka qaar baa u cinaayoodo markay rajab soo gasho ama ayaamo mucayanaha ka soomeen ama soom rajab iyo waxyaalo laakiin iyadana sunno gaara oo bishaasi ma jirto laakiin wuxuu leeyahay markaynu eegno soom guud uun nadbi baa jiro rasuulka ilaahay xadiid abi da-uud iyo kuba sugan nawowna riyaadka uu kuba soo naqlinaya ayaa muxuu bilaa xurmadaba in wax laga soomo si guud buu dadka ugu jideeyey ama ugu dhiiriyey dee rajabna taasuu soo gelaya wax kari ma jirto horta waxaa lagayaa dee rajab markay noqoto soom la soomo iyo salaada la tukado sida salaaddii habeenka dhaweydaan kada soo hadlayna berye qaarkood shairkeeda rakaayib la odhanaya iyo waxyaalo lala yimaado kolley waa dee waay markaa kutubta qaarkood kuwa raqaa'iqda iyo waxyaalana akhbaaro iyo axaadiisi rajab ku tacalluqsan iyo waxyaalay laba yimaadaano ama soomkooda laakiin tan imika halkan ba inooguba sugan wax ka sugani waxyaalaha ma jirto farabadni dee waxyaalahaasi ay leeyihiin xaafid muxajar baa wuxuu leeyahay kitaab matbuuca oo la yidhaaho tabyiin اlcajab bima fi fadaa'il rajab macnaa waa la yaabka ama cajab caddayntii adigo cinwaankii dee waxyaalaha rajab fadaaishiisa kusoo aroore waa kitaab ugu cinaayoodo bal umuuraha dee mawduuca uba badan ee dadkaa dee rajab weyneynaya ama rajab soomkiisa iyo salaadiisa iyo waxyaalahaas iyo bishaasi fadliga gaaray leed iyo waxyaalihii soo arooray ayaaba mualafka kuma khaas yeelay mualafkiisna waa madbuucba weeye oo umuuraha kama hadlaye bal dee sana uu leeyahay wax gaara oo rajab oy bilihii kale kaga duwantahay dee bilaha xurmada le afartaa inay kama mid tahay mooyaane ma jirto sidaa salaad gaaro oo la tukado soom gaaro isaga rajab ahaan loo sooma midna ma jirto weeye wax markaa halkaas asala oo ay leedahay ma jirto waxaa jiraya un de waa cumuumkaa bilihii xurmada lahayd inay kaba mid tahay inay dee soomku bil kastana waa jidaysan yahay dee soomku rasuulka ilahina bil kastana wax ka soomi jiray bilna waa furi jiray lakin wax rajab oo ukhaas oo u gaari taasi iyada ma jirto waana hadalka imaam nawowina sidaa kuma sugan kuma sugan de wanta aan leyna xataa dee kutubta mawduucaadkuna waxyaalo badan way soo naqliyaan xaafidna kitaabkiisa saa jira kutubta raqaa'iqduna barhkood dee rajab soomkeed iyo waxyaaliya fadaa'il bay usoo naqliyaan laakiin dee waxaan leenahay waxaa raqaa'iq iyo kutubtaa kuba sugan wacdiga iyo qiimahooda waa taasoo intooda badan wax asal le ma aha وxdثني زهير بن حرب وبن أbي khلف محمد بن أحمد بن أbي khلف wayo de ml xalayna caشhaرka waa kuba sugnaa qaaل ki inoogu dambeeyey qaaل xdثnا روح بن عباadة qال xdثnا حmاd عن ثابت عن أنس رضي الله عنه xmاadkan maanta anayna حmاd بن زaيد caشhaرka waa ki inooguba sugnaa caawa waa xmاadkii kale ee xmاd iبن سلمة weeye imaamka cibaadada badan ahaa weeye mslim marka la eego haabit wuxuu kaba warinaya dee uu kusoo celceliyaa dadka kale ma badsado xamaadkaasi se marka la eego xagga itqaanka xamaad ibnu zayd baa ugaba badan in xamaad ibnu thaabit marka la eego in thaabitna in axaadiistiisa waxaaba la yidhaha ninka ugu aqoon badan ugu dabdi badan marka la eego thaabit lbunani waaba xamaad ibnu salama la yidhaha xagga thaabit marka ay noqoto waaba dee dadka marka la eego janibkaas axaadiistiisa ninkii uguba itqaanka badnaaba weeye muslimna markaa dee iyaga usul ahaan buu ugaba wariyaa bukhaari kitaabkiisa ee dikri meelo un mooyaane kuma sugne walow dee ibnu xibaan iyana isagu hadal uu lahaa bukhaari sababta ugaba tegayo taas iyo isagoo le hebel iyo hebel ninka kaba wariyey in hebelna kaba warino kolley de halkaas waxyaala lahaa kitaabkiisan mashaahir culamaa ilamusar adigu waa nooc yar dee naqdi ahaan bukhaari kuba naqdiyay riwaayadiisa inuu kaba tegay xadaثnي abubكر بن نافع ولفd lh qال xadaثna بهز qال xadaثna حmاd qال xadaثna ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم kana yصuم حatى يuqاaل qd صاm qd صاm ويfطر حatى يuqاaل qd أfطر qd أfطر markaa riwaayadii caiشha iyo iبن cabاs iyo anas iyo de waa mid keliya un inuu rasuulka ilaahay isagoon wakti gaara la eegan kolkol soom ka badsan jiray israac raacin jiray kolla afurka israac raacin jiray baabunahyi can soom waa baab dheer weeyaan oo waa xadiidkii cabdالlahi بن camrin iyo duruqdiisii badnayd weliba muslimna malaa uu yahay dadka ugu dee marka la eego halkan si duruqda usoo urursaday iyo sida uu sugay iyo dee kitaab kula midi ma jirtabe waa cashar dhan buu noqonaya allah subحaanaه wataعala alى aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا